الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd fhda هو الشhريط الرابع والخمسون min أشhرطة kitaabi بلوغ المرام للxاaفظ بن حجر العسqلاني رحimه الله taعالى ويبدأ hda الشhريط min الحdيث رقم أف ومئتين وخمسة وستين qال رحimه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه xadiidku ku suulahaayo waxay ahayd waxaa la su-aalay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ninbaa u dagaalamaya geesinimo daraaddeed midbaa u dagaalamaya ficilo daraaddeed midbaa u dagaalamaya ha lagu arko intaasoo dhan keebaa fii sabiili illaahi ah markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam kelimadankada muujizada ee shaamilada abuu yidhoo waxa weeye qof alle qofkii u dagaalamaa inay kelimada alle hiyo alculyaa noqoto yacni diinta alle tii sarraysa ay noqoto oo gaalada diinteedana hoosta la mariyo kaas unbaa ah fii sabiili illaahi ah wixii kale oo dhan fii sabiili illaahi ma ahayn waxa weeye fii sabiili maa qaatala calayhi muttafaqun calayhi وعn cbdاللh بن سعدي رضي الله تعالى عnه qال qال رsuل الlh صلى اه عlيه وسلم laa تنqطع الهiجرة ma qutila العdو rwه النaسائي وصxxxh بن حibاn laa تنqطع الهiجرaة ma go-aysa hiجradu maa qutila العadو in alla intii cadow lala dagaalamaba intii cadow lala dagaalama ay jirtaba hiجradu waa jirtaayo in loo soo hijroodo meeshaas laga dagaalamaya dadkaa dagaalamaya xaggooda loo soo hijroodo oo la taakuleeyo iyo cadowgaa xaggiisa in laga soo hijroodo rawaahu nasaa-iy wa saxahu ibnu xibbaan waana sidaa u sheegay xadiidku waa saxiix oo saxahu alalbani fi saxiix jaamic sagiir wa maxaa hayrihi waxaa kaloo xadiidka isaguna wariyey axmed iyo taxaawi iyo alkhatiib albaqdaadi baa iyaguna wariyey marka xadiid hore aan soo marray oo laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaad waniya kii dahayay waa kaan lahaynyo isaga sida laisku waafajinayo aan sheegayni aan lahayn hijrada ma jirta laleeyahay oo way go-day laleeyahay waa hijradii min maka ilaa almadiina oo kolkii maka la qabsadaya marka taas iyadu hadhay laakiin dadkii un ay qabsato xaaladii ahlu maka ay ku jiraan berigii waa sidiiba hijrada ugu taagan tahay وعn ناaفic qaal أغاara rasuul الlahi slى الlه عlيh وaلi وsلم rasuulka alla waa weeraray calىa bani اlmusطلq qabiilada bani اlmusطلq laydhaa buu weeraray wahm gaaruuna iyagoo iska warla faqatla muqaatilatahم dagaalyahankoodii waa laayey wasabaa duriyatahm ubadkoodiina waa qafaashay xadaanii bidalika cabdullahi bni cumara radi allahu tacaala canhuma muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu ku saabsan yahay ee gaalada in loo digo horta oo diinta loogu yeedhaayo waajib ma tahay mise waajib ma aho oo iyago aan loogu yeedhin waa la weerari karaa xadiidkii cali iyo waxaa ku caddayd muxuu aha in loo yeedhayo in diinta loogu yeerayo udcuhum ilaa kada udcuhum ilaa kadaabi marka taas ma waxay tahay marka had iyo goor ma waajib baayo mar alla markii gaalada dagaal la ysaga hor yimaado horta waxaa waajiba in loogu yeedho diinta oo wada islaam oo diinta soo gala diintu xaq ahayd baan idiin wadnaayo la yidhaaho miyaa waajib ah mise maya marka xadiidkan wuxuu sugaya inaynu waxba waajib ahayn kolba hadday dacwada intay gaadhay ay diideen oy dagaal ka doorteen oo iyagiyo muslimiinta uu dagaal muxuu ahay dagaal u dhaxeeyo waajib waxba maahaen habeennimaa la miri karaa iyagoon waa lainsoo weerari lahayn baa la weerari karaa kolba haddii dagaalka u bilowday oo dagaalkii muclan uu yahay waxba in loogu yeedho maaha marka xadiidkana sidaa arrinta caddaynaya wuxuu leeyahay bani mustarif waa juwayriya bint alxaaris radi allahu tacaala canha canhuma uma almu'miniin ciddoodii weeyaane nebigu sala alla alay slam iyagoo iska warla oo biyahoodii ka cabbaaya ayuu weerar ku qaaday markaasna raggoodiina uu laayey haweenkoodii iyo carruurtoodii iyana uu qafaashay waa goortii dambana waa kii xoreeyey wakiil la xoreeyey markay juwayriya radi allahu tacaala canha ee umu lmu'miniin ay noqotay markaas xoolahoodiina uu dhacay marka taas waxay tusinaysaa inayna dacwadu waajib ayna ahayn xadiidkan kada marka naafic radi allahu tacaala canhu wuxuu yeelay matnigii buu marka horreysiiyey kolkuu matnigii sheegay oo daahirka kolka aad moodo inuu xadiidku mursal yahay kolkaasuu sanadkiisii sheegay oo cabdullahi bni cumar baa intaa ay sheegay وعن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الإسلامي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية wuxuu ahaa nebigu sal ly slm kolkuu amiir uga dhigo madax uga dhigo muxuu ahaa nin amiir ah jeish ama guuto awsaahu fii khaasati nafsihi bitaqwa allah wuxuu kula dardaarmi jiray naftiisa gaar ahaanteeda inuu la kacabsado wa biman macahu min almuslimiina khayran dadka la jiray ee muslimiintana khayrka ugula dardaarmi jiray ee uu madaxda u yahay uma qaala markaasuu dhihi jiray uqduu bismi illaahi fii sabiili illaah duula oo magaca alla ku duula oo jihaadka fii sabiili illahi ee ku duula qaatiluu man kafara billaah la dagaalamo dadka alla ka gaaloobay uqzuu duula oo walaa taqulluu waxa qiyaamina walaa taqdiruu dallantana ha jabinina walaa tumasiluu ha jirdilina walaa taqtuluu waliidan ha dilina ilma yar wala mra'atan waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin marka aad la dagaalanto cadowgaaga oo mushrikiinta ah cadow kale muslimiintu ma lehe fadcuhum ugu yeer ilaa halaati khisaalin saddex walxadood ugu yeer saddex asladood ugu yeer fa ayatuhunna ajaabuuka ilayhaa middoodii ay kaa yeelaanba faaqbal minhum wa kufa canhum ka aqbal oo dagaalkana ka jooji maxay yihiin marka saddexdiina udcuhum ila alislaam ugu yeer islaamnimada fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan oo soo islaamaan faaqbal minhum ka aqbal uma adcuhum ila taxawuli min diyaarihim ila daari lmuhaajiriin haddana markaa ugu yeer kolkay islaamnimada ka aqbalaan inay ka soo guuraan degmooyinkooda oo daarta muslimiinta ee muhaajiriinta ee madiina ay usoo guuraan oo muhaajiriin ay noqdaan fain abow hadday diidaan oo maxaa waan islaamaynaa laakiin hesheedaan iska joogayna ay yidhaahaan fa aqbirhum waxaad uga warrantaa annahum yakuunuuna ka acraabi lmuslimiin inay reebaadiyaha muslimiinta oo kale ay ahaanayaan walaa yakuunu lahum fi lhaniimati walfay-i shay ayna haniimada iyo fay-atoona waxba ku lahayn ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin inay muslimiinta inay la jihaadaan mooyaane haniimaduna waa xoolaha gaalada ay muslimiintu xoog kaga qabsadeen fay-una waxaa weeya kan dagaal la-aan lagaga qaatay ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin inay muslimiinta inay la jihaadaan oo jihaadka ka qayb galaan mooyaane waxba kale kuma ay leh sidaa uga waran fain hum abow hadday iyagu diidaan fas'alhum اljizya jizya weydii hadday islaamnadii diidaan fainhum ajaabuu fainhum ajaabuuka hadday kaa yeelaan oo jizyaan bixinayna ay yidhaahaan faqbal minhum ka aqbal fainhum abow hadday diidaan jizyadaasna fastacin billaahi alla la kaasho tacaala waqaatilhum la dagaalan waidaa xaasarta fastacin billaahi tacaala alayhim alayhim yaquud alayhim waajibsanaa alla la kaasho oo maxaaha dagaalan kolkaas marka yani waxaa weeyaan isticaanada billahi subxaanahu wa tacaala waxa uu uga digayaa inuu tiradiisa iyo cadadkiisa iyo jeeshkiisa iyo waxaasun keliya isku halleeyo oo tawakul cala allah uu meesha ka saaro waqaatilhum la dagaalan wa idaa xaasarta ahla xisnin haddii aad xisaar ku samayso go'doomiso qalcad dadkeed fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum dimata allahi wa dimata nabiyihi sala allahu alayh waali wasalam falaa tafcal oo idaahaan dimadii alle iyo dimadii alle cahdigii ahle iyo cahdigii rasuulka ayaan ku soo degayna ay idaahaan ha ka aqbalin ولكن اجعل لهم ذمتك وذك- و- و- ها، ذمتك وذمة أصحابكم يكون بس بس آه هذه الذمة ده هذا ذمة أصحابك أنا وجدت ترى كده يعني فإنكم آه فإنكم إليك أن تغفروا إن أجبسان إمامكم إليك عهد عهدك إن أجبسان يا أهون كخ- كفضل من أن تغفروا ذمة الله إن ذمة الله أجبسان ودك إلهان ذمة علي ذمة رسولك أن تكون ديبا إنا يوشكين ديبا إنا لكن waxaan lahaanaynaa dimadii aliya dimadii rasuulka ha ka yeelin taase dimada yada ayaad ku soo degaysaan dhaha lianna kolkaas waxaa suurooda haddaad dimadiin dimadii alla aad siisaan inaad dimadaa jebinays jebisaan baa suurooda ee idinkoo dimadiina jebiyaase ka idinka fudud dimadii alla aad jebisaan waidaa araaduuka hadday kaa doonaan an tunzilahum inaad ku soo dejiso ay ku soo dhiibaan calaa xukmi illaahi xukunka alla oy ilaahan waxa alla nagu xukumo ina lagu dabaqaa baan raalli ku nahay falaa tafcal ha yeelin bal calaa xukmika kus- ku deji xukunkaaga isku dhiibeen xukunkaaga waxaan annagu idinka no aan idinku xukunno yaan idinku dabaqaynaa isdhiiba sidaa ku dheh fainaka laa tadrii ha tusiibu fiihim xukma allahi am laa adigu ma garanaysid xukunka alle inaad asiibaysa iyo alle agtiisa fii waaqici lamri siduu ku yahay xukunkooda oo alle uu jecel yahay nimanka in lagu xukumo oo ama dil ah ama muxuu ahaaye jizya ku qadarid ah ama waxay tahay ma garanaysid inaad asiibaysa iyo in kale eh sidii sacd ibnu cub- mucaad radia allahu tacaala canhu isaga uu alla waafajiyey oo kale in alla ku waafajinayo in kale ma garanayside dimadaada iyo dim- dimada asxaabtaada u yeelo waxaan ujeedaa xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada oo annagu waxaan idinku xukunno inaan idinku dabaqayno isku dhiiba sidaa ku dheh rawahu muslim وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه وعن حديث كعب بن مالك آل الكوبه كقلنا غزوة التبوك وكجهر لقصدي أويان وحليه رسولك صلى الله عليه وسلم كل دونه إنه ميل الدولة ميل كلك أحسن جريه daaqeeda iyo biyaheeda iyo jidhkeeda iyo dadka socol jiriya meeshalaaha yaqaana ifka loo mari iyo ee, biyama laga helaa iyo wax sidaas weydiinaya si uu uga sirqarsado jawaasiista cadowga marka muxuu ah way sirqarsigu shay muhim ah weeyaan oo jeeshku markuu dagaalamayo asraaftiisa inuu qarsado waa inuu ku dadaalo muttafaqun calayhi wacan macqilin ana nucmaan bna bashiir ya idinkana kulligiin saas eedani ya wacan macqilin ana nucmaana bna muqarin sidaas asagoo kan ku leeyahay nucmaan ibni muqarin radia allahu tacaala canhu ninkaasaa saxaabiya ninkaas waa marka qisada warinaya النعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألان لجوغي إذا لم يقاتل هديا أن من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتروب الرياح وينزل النصر سبو ثقال كدب أدقى إلى مراد يكزيوشو وطريش أي كعدو ودوش أي سودكتو oo albaabada samada marka ay furan yihiin waqtiga salaada uu galay ee muslimiinta ay cibaadaysanayaan ay sukanayaana waqtiga khayrka ah ee ilaa uu ka bilaabo ayuu sugi jiray oo waqtiga waqtiga istiwaha ah ee waqtiga cadhada alle ay taagan tahay ah ee naarta la shida ah dib buu uga dhigi jiray sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan in awqaatul khayrka awqaatul khayrka in lala sugo dagaalka lagu beego weeyaan marka aroorta hore haddii uu dagaalami waayo muxuaha doorkii buu dagaalami jiray taasaan ogaa la joogay buu leeyahay rawaahu axmedu wاthalaaثatu waصaxaxahu اlxaakim waasluhu fi اlbukhaariy xadiidka marka waa saxiix weeyaan وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ذراري waa جمع ذurية waxaa la su-aalay ubadka mushrikiinta la su-aalay yubayituuna oo la miraayo fayusiibuuna min nisaa'ihim wa duriyatihim wa daraarihim ay asiibayaan oo meesha ay ku le-anayaan can اdaraari mise can اdaari min almushrikiin ya ya daari waxaa la weydiiyey cid meel degan oo mushrikiin ah yubayituuna oo la miraayo fayusiibuuna min nisaa'ihim wa daraarihim dadkaa muslimiinta ah miro ee habeenimada soo weeraray asiibayaan haweenkoodii iyo carruurtoodii iyo qaarkood faqaala markaasuu yihi hum minhum iyagay ka mid yihiin muttafaqun calayhi marka waxaa taasoo kale marka waa bannaan tahay oo gaaladii oo isku duuban isku dhex jirta carruurtoodii iyo haweenkoodii iyo oon la kala garanaynin marka waqti mugdi ay tahay kay seeftu ku dhacayso ma ilmo yarbaa ma naagba aan la kala garanaynin in weerar lagu qaado waa bannaan tahay wixii ku dhintaa marka kuka hagu dhinto laakiin marka tii nebiga sal ly slam haweentii iyo carruurtiiyo dilkooda uu ka nahayinayo waxaa weeyaan iyagoo loo bareero oo naagtantada loola qasdo ama ilmahantada carruurtaa loola qasdo marka kolkaas madfaca lagu ridaayo muxuu ahay magaalooyinkooda iyo madaafiicda lagu riday iyagoo loo bareero oo naagtantada loola qasto ama ilmahantada carruurtaa loola qasto marka kolkaas madfaca lagu ridaayo muxuu ahay magaalooyinkooda iyo madaafiicda lagu riday iyo wixii carruura ku dhimanaya iyo kuwaas weeye hum minhum kolkaas waa bannaanta marka dagaal caamho sidaas oo aan loo kala miidaandayn in lagu qaado وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر nin gaalahoo soo raacay maalintii beder uu sii socday dagaalkeeda oo ninkaasuna nin geesinimo lagu sheegay iyo wahaabu ku yidhi irjic falan nastaciina bimushrik noqo annagu gaal ma kaashanayna rawahu muslim gaal ma kaashanayna oo guusha aan rabna alla inuuna siiyo gaal caawimaad kama dayanayne oran noqo buuyii marka waa iska reebay nebigu sala allahu alayh waali wasalam gaalka marka kaashashadiisa in daliil ahaan iyo ajiir ahaan iyo hub laga iibsada iyo koo laga barta iyo waxyaalahaas loo kaashada mooyaane in dagaalkii inuu la galo muslimiinta kala qayb galo muxuu ahayey loo ogolaado waa diidi jiray marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam ila guusha allah bixiya allana subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo baryadiisa iyo ikhlaaska dadka muslimiinta ah yaa la kaashadaayo waa kii nebigu sala allahu alayh wali wasalam muxuu ahayy sheegay in dadka ducafada muslimiinta ah mukhlisiinta ah ducadooda iyo ikhlaaskooda iyo taageerada lagu helo marka gaal taageera laguma helo وعn بن cmر رضي الله تaعالى عnهma أن النبy صلى اه عليه وسلم rأى امرأة مqتuلة في bعضi مغازيهi duulaanadiisii midoodbu wuxuu arkay haweenay la dilay oo meydka ah buu arkay waana qadwatu xunayn faankara qatla الnisaa'i والصibyaan markaasuu inkiray oo diiday yani oo u canaantay dadkii in la laayo haweenkii iyo carruurta muttafaqun calayhi kii xadiidkii sacb ibnu jasaama iyo kana sida laysu waafajinayo waa kan soo sheegnay oo qofkaasoo dilka loola badheero haweenaydaasna marka waxaa la sheegay qofkii dilay isaga naftiisu macduur buu ahaayo way dagaalantoo seeftii bay ka qabsatay oo inay ka qaadato seeftiisu ay dishaabay rabtay markaasuu iska reeboo dilay marka tii dagaalanta hadda marka sida yahuudda oo kale iyo naagaho gararkooda waa isku mid oo waa tababaran yihiinoo waxaa la sheegaya dagaalkii bariga dhexe ka dhexeeyay lixdanaadkii ee lixdan iyo toddobadii iyo naaga urna baa lagu qaqabtay oo qaarkood dayaariin ay ahaayeenoo ku dagaalamayeen dayuurada ku dagaalamayeen marka hadday naagihii dagaalamaan waa la laynayaa sidaa raggaa loo laynayaa markaas haddii sidii mirti aan sheegayna ee xadiidkii sacd ibna jasaama ku jirtay oo kale ay tahayna iyaduna taasuna dhib male laakiin naag muxuu ahay dilka iyada inta loola badheero la dilo taasu marka ma jirto carruurtiina sida oo kale weeyaan عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم رواه أبو داود وصححه الترمذي وليس بصحيح بل هو ضعيف ضعفه الألباني في صحيحه في ضعيف الجامع الصغير ومشكاة المصابيح وضعيف أبي داود وضعيف هذا الآن أنا ضعيف يروحون إليه اقتلوا شيوخ المشركين لا يقال أضياء شيدا واستبقوا ديستا شرقهم اللي يرضوا اللي يرضوا ديستا هو وإذا أنفعيان أما waxaa loo rajaynayaa kolkay muslimiinta soo dhex galaan inay islaamaan ama in khadam laga dhigto yaa soorowde odayaashaas iyaga laaya saasuu le xadiidka daciif weeyaan odayaashu marka haddii ay yihiin kuwo dagaalka wax ka taraya oo odayaal ha ahaadeen xoog leho dagaalkii la baashiraya ama ra'yi gaaladii ku kordhinaya waa la laynayaa dhib male layntoodu sidii maaragtay ninkii la dhihi jiray dureed ibni simma loo dilay yowma xunayn isagoo oday aad iyo aad u daaweyn ah aad iyo aad u daaweyn oo indhabeelay ayaa ula socday jeeshkii oo uula socday inay ra'yigiisa ka faa'iidaystaan wuxuuna ahaa nin dagaalyahanahoo khabiir dagaalka ku abuu ahoo fardafuul ahaan jiray berigiisii hore marka ra'yigiisa inay ka faa'iidaystaan bay u wateen sida runtaana wuxuu kula teliyey ra'yi faa'iida u lahaan lahaa hadday aqbali lahaayeen laakiin way ku diideen oo allah subxaanahu watacaala muslimiinta haniimo tii ka baaqatay fatxu maka kaga baaqatay ah iyo labanlaabkeeda inuu siiyabuu doonay marka ninkii madaxdooda ahaayo maalik ibni cawf nasri ah radia allahu tacala canhu waa soo islaamay yaa wuxuu amray in haweenka iyo carruurta iyo xoolahoo dhan la soo wada kaxeeyo oo qolo walbaba meeshay ka dagaalamayso dadkeediiyo dunyadeedii gadaashooda lasoo tubo oo la yidhaaho waagkaas wax idin dambeeyaa ma jiro oo haddaad carartaan wixiinoo dhan baa la qabsanaya marka kolkaas insugu uga dan lahaa dadku hamintideen laakiin allah subxaanahu watacaala arrin uu xukumay bay ahaydoo haniimadii muslimiinta inay noqoto ayaa allah uu la damacsiiyey nebiga sal ly slam markii loo sheegay arrintaa uu yidhi tilka haniimat almuslimiina hadan in sha allah sidiina ay noqotay marka duraydi muslimba wuxuu kula teliyey war nin jabay wax celinayaa ma jiree adhi jir baa tahaan dagaal waxba ka aqoonine xoolaha iyo definkada meeshoodii ku celiyo haddii raggu guul ay helaanna waa wanaag hadday guul waayaanna ha u badbaadeen dadkoodiiyo dunyadooda ha u badbaadeen rarahooday nabada ku noqdeene markaasuu diiday khalaas tiibaana marka ti alla meel martay xadiidkan kada waxa uu akhrajahu xadiidka horta waxaa sidaas wa can haddiise marka ay yihiin kuwa aan dagaalka sina waxba uga qaybgalaynin marka xaalkooda carruurta iyo haweenka iyo bulamid iyo odayaal cad ahoo aan ra'yin aan lahayn oo caqligoodiiba kharaf uu yahay waxba marka kolkaa dilkooda lagu fali maayo وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا كان أبو داود نسنا صحيح وإيان صحيح الألباني في صحيح أبي داود وحلي أمرت الصحابة رضوان الله عليهم يا قاربي وسبحان الدقال في بدر مركز الوجري مبارزة وحل إلها إن لبا لبا قف ليسبحوا لبا صف دحضولا أنتم مثلا استاقوا إلى يأسوا بحيه oo sidaa marka lagu dagaalamo oo qof iyo qof maalan loo dagaalamo marka sidaasaa dhacday dagaalkii badr dhacday oo waxaa weeyaan abu daawuud baa tafaasiisha wariye iyo ibnu isxaaq iyo kutubu siira oo waxa weeyaan saddex nin oo gaaladii ka mid ah oo cutbatu bnu rabiica iyo walaalkii shaybatu bnu rabiica iyo cutbatu bnu rabiica wiilkiisii oo la dhihi jiray alwelid ibnu cutba saddexdaa nin baa soo baxay oo umawiyiin ah markaasi waxay dhaheen muxaahaye yaa noo soo baxay mubaarasay dalbadeen saddexnanoo ansaareed ridwaan ullahi calayhim yaa u baxay kolkay markaa iska hor tageen ay warhaysteen ay isu sheegeen iyo waxay yidhaaheen akfaa'un kirar rag waaweyn oo noo dhigmo waatihiin oo akhyaar ah laakiin idinka idinma rabne walaalaha iyo quraysheed baan rabnaa markaasay dhawaaqeen oo yidhaaheen yaa maxamed akhrij ilayna akfa'ana min quraysh markaas buu nebigu sal lla alay slm saddex nin oo isaga la dhalatay oo ah xamza ibni cabdilmuطalib iyo caliy ibni abi aalib iyo cubaydat ibn alxaaris saddexdaa nin buu kiciyey saddexdii nin baa marka gaaladii saddexdii gaal ka hor tagtay xamze iyo welidna way isku hagaageen muxuu ahaayey waxaan ujeedaa xamse iyo waxa isku hagaagay cutba shaybe iyo shaybe iyo xubaydana way isku hagaageen cali iyo welidna way isku hagaageen xamse iyo cali markaa midba kiisii kuma una kaadinina dirba dhulku dhigo waa dileen labadii nin ee kale oo shayba miyo arkan ku hagaagay cubayda mise wuxuu ahaa cutwa ah labadaas aan kala shagsanahay marka oo labadaasoo nin oo laba ninoo daawaaweyn ahayd oo weliba gaar ahaan saxaabiga uu isagu aad u daaweynaa cubaydata bn alxaaris radi allahu tacala canhu laba seefood bay isweydaarsadeenoo midba midkiisi waa dhaawacay mase aanu dilin markaasay intay ku rogaal celiyeen labadii xamse iyo cali kii gaalkii dhaawaca ay dileen israaciyeen ayay saxaabigiina soo qaadeen isaga oo kubka sayfe ay kaga dhacday oo dhiigiis iyo dhuuxis ay qulqulayaan marka halkiina uu ku shahiiday radi allahu tacala canhu saasay ahayd marka qisada mubaarasada marka waa bannaantaha arrintaas oo kale in mubaaras ahaan lagu dagaalamo wa can abi ayuba radi allahu tacala canhu qaala inamaa naزlat hadihi اlaayatu fiina macshar alansaar aayaddan soo socota annagay nagu soo degtay ansaar ah yacni wuxuu ka wada aayaddaana qowlahu tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna muxuu ahaayey gacmihiinna halaagha ugu ridina aayaddaas annagay nagu soo degto annagaa garanayna oo naqaana qaala hu wuxuuna yidhi abu ayuub radi allahu tacala canhu hadalka raddan calaa man ankara calaa man xamala calaa safi ruum xataa dakhala fiihim isagoo u jawaabaya dad la yaabay oo ku eedeeyey nin muslima oo keligii intuu weeraray safkii ruum dhex galay bay la yaabeen aayaddan kale ku tabaqaan waxay dhaheen wafiiriya ninkan ishalaagaya kaas marka isagoo u jawaabaya oo qalad inay aayaddantada u fasirayaan sheegaya ayuu hadalkaa yidhi arrintuna waxay ahayd zamanu mucaawiya radi allahu tacaala canhu ayaa magaalada qustantiniya la dhihi jiray ee hadda istanbul la yidhaaho caasimadda islaamka mar ahaan jirtay baa waxay muxuahay jeish loo diray markaas magaaladaasuna waxay ahayd magaalo aad iyo aad xasiin u ahoo derbi weynna dusha uu kaga wareegsan yahay ee dhinacna badda ay ka tahay waa magaalada keliya ee adduunka ee la yidhaaho muxuu ahaayey waxay labay u qaybsan tahay oo qaarada aasiya yurub iyo mid walbaba qaarkeed u dhaca marka kolkaasaa saf weyn oo hubaysan oo runti ah oo magaalada ka soo sokomara daafacaya yaa ka soo sokomar usoo baxay marka nin baa intuu faraskiisii qaatay oo gaalada isku dhex tuuray oo xaggii xaggii xagga u kala muxuu ahay u kala jajabiyey jeeshkoodii oo ka dhex baxay oo soo wareegtay oo safkiisii ku soo noqday dadkii baa la yaaba markaasay odeydaheen laa ilaaha ila allah yulqii biyadayhi ila tahluka war ninkaan isbeeminaya arka war qalad buu sameeyey war naftiisii halaagay war waa kii alla yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka abu ayuub radia allahu tacaala canhu oo jeishkaa la socday oo ilaa uu ku dhintayna aan jihaadka kaba soo noqonin oo magaaladaas qustantiiniya dayrkeedii lagu aasay oo dardaarmay markuu dhintay yidhi qaada meydkayga qaada oo meesha magaalada ugu sokaysa eed itaafin weydaan igu aaso intaad kartaan ii dhoweeya oo goortii dambe markii magaalada markay soo fiday ay sooba dhex gasho halka dhexdeeda ku aasan oo la joogay oo marka yaa arrintii calaykum asalaam waraxmatullah yaa arrintii u sheegay markaas yidhi war aayadan si xun baad u fasiraysaan ee annagay nagu soo degtay ee maaha sidaad ku fasiraysaane waxay ahayd markii alla subxaana wa tacaala gaaladii uu jebiyo diintiisii alla uu taageeray in muddo badan dagaalka ku soo jiray yaan waxaanay war xoolihii baa naga baylahay oo beertii baa naga ba'day oo gaaladii marka jabtae aan xoolaheena iyo beeraheena aan ku noqonno oo jihaadkaan iska joojinno taasoo alla marka nooga digay oo markaasuu aayaddantada soo dejiyo oo halaaga uu leeyahay halaaga isku ridina naftiina isku ridina alla uu sheegayo waa jihaadka tagidda jihaadka tagidda mooya weeyaane marka ma aha ninkaa geesiga ahee gaalada sidaa ula dagaalamay ma aha tiisu halaag maaha marka qofku gaaladii haddii uu habal la dile istiqsaal baa la yidhaha istiqtaal baa la yidhaha kaasoo kale iyo istiqsaal iyo habal la dilay hadduu isaguna filayo inuu gaaladaa wax xun u geysto ama muslimiinta uu geesi geliyo inuu gaaladii isagoo keligii ah u dhex tuuro waa u bannaan tahay ayib ila waa maxaa ahayd sida zubayr radiallahu tacala canhu oo dhihi jiray waxa meesha loo yimid waxa weeye un inuu ninkan inuu wax dilay iyo in la dilo marka gaaladiidii dib baan uga goranaya uga faarmaysanaya dagaal logu imid marka taasuma noqonayso taas weeyaan marka waa abu ayub radiallahu tacala canhu sidaasuu sheegay oo dul halaaga alle uu nooga digayo wixii aan ku haminay وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه بني النضير waxay ahaayeen qabiil yahuudiyeed oo magaalada deganaa oo saddexdii qabiil ee waaweyneed ee yahuudiyeed midood ah banu nadiir iyo banu qaynuqaac iyo banu qurayda saddexdaas ah saddexdaba waa kaan soo ogaanay inuu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam markuu hijrada ku yimid uu dhammaantood heshiis nabadeed uu la xidhay oo dhammaantoodna ay heshiiskii jabiyeen oo dhammaantood lala dagaalamay marka laba ka mida iyaga waa la qixiyey iyagaa doortay inaa la ogolaaday inay beledka iskaga tagaan kuwana waa la laayay oo kuwii ugu dambeeya banu qurayda ay ahaayeen marka kuwa banu nadiir iyaga waxay ahayd qisadoodu rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam heshiis ka dhexeeyey oo inay magta wada bixiyaana baa ka dhexaysay marka laba nin oo si qalada uu ku dilay nin saxaabiya oo la dhihi jiray camru bnu umayata damri radi allahu tacala canhu labadaa ninna ammaan uu nebigu siiyey sal lla ly slam saxaabigaasuna aanu ka warqabin oo magtoodii inuu bixiyo uu doonay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam ayuu ugu tegay inay la bixiyaan magtii markaasay waxay dooneen inay dilaan rasuulka sal ly slam si isaga dhigeen sidii wax maamuusaya oo daar hoosteeda ay fadhiisiiyeen iyo nin iyaga ka mid ah ayay waxay yidhaaheen kor daartantada kor oo dhagax weyn dusha kaga soori markaas alle subxaana wa tacaala rasuulka uu sheegay rasuulkan marka meeshuu iskaga baxo waa ka tegay markaasu marka uu digniinsiiyo uu yidhi heshiiskii naga dhexeeya waa jebiseene ka baxa beledka ka baxa haddii saddex maalmood wixii ka badan ninkii lagu arko waa lagu soo duuleen markaasay is-adkeeyeenoo waa lagu soo duulay marka goortii dambana marka waxay codsadeen in beerahoodii iyo guryahoodii iyo wixii culculus iyo hubka iyo ay uga tagaan rasuulka sala allahu alayh waali wasalam dadkoodii iyo dunyadoodii iyo wixii alaab ay fudfududa hortooda qaadi kartana la ogolaado inay la baxaan markaasna sidiiba loogu ogolaaday marka wuxuu leehay nebigu sal ly slam markii uu xisaarka ku hayay yuu wuxuu googooyey geedahoodii naqiisha ahaa qaarna waa gubay markaasna kolkay ku dhawaaqeena ay yidhaaheen ya abalqaasim fasaadka waa dadka ood ka nahiyin jirtay waxaanuna fasaad weeyaan waa alla subxaana wa tacaala soo dejiyey ma qطctm min linatin aw taraktumuha qa'imaة clى usuuliha fabidn اllahi wlyqza اlfasiqiin marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan xoolaha gaalada haddii loo baahdo beerahoodii iyo guryahoodii oo dagaalka loogu baahdo in la googoyn karo ama la gubi karo marka ille waxaa weeyaan beero ka sokeeyey oo naqiilahoo geeda farbadan leh oo fardaha iyo dhibku ah iyaguna gadaasheeda ay ka dagaalamayeen yaa ka sokeeyey marka kolkaasa geedii la jaray oo dhulkii laga baneeyey markii kularkii bay marka adkaysan kari waayeen oo ay isdhiibeen dabtuu xasaan ibni saabitna radi allahu tacala anhu sheekiisa uu ku sheego wuxuu dhihi jiray wahaana calaa salaati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustatiiru marka meesha buwayr la yidhaaha ee waxaase sheerkaasi ku sheegay halkaasi deganaayana meeshaasi ahayd wa can cubaadata bni saabiti radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa tagulluu faina alguluula caarun naarun wacaarun cala asxaabihi fi dunya waalaakhira rawaahu axmed wanasaa'iy wasacahu bnu xibbaan waana sidaasuu sheegay xadiidku waxa uu xasanu saxiix kama qalahu alalbani fi saxiix ibni maajah wariwaaya alqaliil wagayrihimaa macnuhuna marka waxaa weeya wuxuu leeyahay laa taqullu waxa khiyaamina quluul waxaa la yidhaahaa xoolaha mushtaragka ahee la isla leeyahay dadka ka dhexeeya sida khaniimada oo weli aan la qaybinayo baytulmaalka xoolihiisa iyo oo qof uu si khayaano ah wax uga qaata baa la yidhaahaa haddii aanay maalkaas mushtarag aan ahayn sariqaa la yidhaha tantada marka iyo quluul baa lagu magacaaba fa ina alguluula khiyaanadaas maalka khiyaano loo qaataayo naarun dab weeyaan wa caarun iyo ceeb calaa asxaabihi fi dunya walaakhira aakhiriya adduunkaba dadka sameeya quluulkaa sameeya waxay ku tahay naar iyo ceeb ayay ku tahay waatuu allana yidhi subxaanahu wa tacaala wma kana linabiyin an yaqul wman yaqlul yaati bima qalla ywma alqiyaama uma twafaa kulu nafsin ma kasabat wahum laa yudlamuun marka quluulkaasuu ka naayin jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkii buraydana waa kan isagana ku soo marray inuu ka naayin jiray markaas sidaas waxaa weeyaan jeyshka in orientation la siiyo sida dagaalka akhlaaqiyaadkiisa iyo sida dawaabidda sharciyada sida loo laazimayo waa in orientation la siiyo la wacdiyo oo inay waxyaalaha xunxun iska ilaaliyaan kufsi iyo dac iyo boob iyo nahbi iyo salbi iyo takriib iyo gumaan iyo waxyaalaha inay ku kacaan waa in orientation laga siiyo oo laga hagaajiyo laga toosiyo oo laga celiyo وعn cوف بن mالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qضى bالslb lilqatil rawahu abu dawuud wasluhu cinda muslim waana saxiixo riwaaiyo fi lirwaa iyo saxiix abi dawuud iyo buu ku saxiixiyey xadiidkuna qisu ahaayoo qisadaasu waxay ahayd jeish uu ka ahaa khaalid ibn اlwaliid radi allahu tacaala canhu madax ka ahaa ayaa waxaa ku jiray nin yamaniyahoo iska miskiinahoo muxuu ahaayey laakiin geesana ahaa oo waxba aan wadanin baa ku jiray markaasaa jeeshkii gaalada markii layska hor yimid ninkaas horta seeftiisa kole ku tahay wax uu ku galay soma aanu haynino nin raggii ka mid ahaayoo awr qalay iyuu weydiiso oo yidhi maqaarka waxoogaa kiibuu ka siiye kiiba uu seeftii uga dhigtay gal uga dhigtay halkaasay mooyaan wax kalou watana ma jira marka kolkii gaaladii ruum la dagaalamayeyba waxaa jiray nin madaxdii ruum ka mid ahoo faras fuushan oo qani inuu yahay ama madaxuu yahay ka muuqato oo alaab qaali iyo waxyaalahaas xidhan ninkii yamaniga ahaabaa intuu ninkii dhagax gadaashi ugu gabaday buu kolkuu soo agmaray faraskiisii intuu boqona gooyey uu faraskii markuu ka dhacay buu isagii dilay markaasuu alaabtiina ka soo furtay alaabtii baa alaab aad u fara badan oo qaaliya noqotay khaalid ibnulwaliid oo madax ka ahaa jeeshka ayaa ninkii u diiday oo yidhi alaabtantada ma helaysid markaasuu coof isgarab taagay ninkii uu yidhi rasuulku sala allau alay slam wuxuu xukumay ninka nin dila salabkiisu u xukumay si ninka kalisa waa u diiday kolkaasuu ballan baan waxaan kuugu qaaday inaan rasuulka sala alla alay slam markaan ku tagno haddii alla yidhaaho aan u sheego kolkii la soo noqday oo marka u sheegay coof uu sheegay rasuulka sal ly slam qisadii khaalid buu yeedhay rasuulkana sala alla alay slam uu yidhi maxaad igu diiday ninkaas salabkiisii markaasu wuxuu yidhi istakfartuhu yaa rasuul allah waa ila badnaaday markaasuu yidhi si cawf baa marka khaalid kolkaa ku yidhi aye ballantaa kuu qaadayso kuuma oofinin kolkaasuu gartay nebigu sala allahu alayh waali wasalam markaasuu yidhi khaalid oo ha siinin cawfna oo canaanta oo uu yidhi war umaradayda ii daaya umaradayda ma ii daynaysaan aan madaxda idinka dhigaayo lakum safwahu calayhim kadaro dhibkii iyagu ku dhacayaayo hogaamintii jeeshkii wuxuu ku dhacayaa markaasaad haddana muxuu ahaayey aad aad la murmaysaan oo dhibaysaan hasiinin buu yidhi marka goortii dambe taasay ahayd marka kan asalka ah uu leeyahay asalkiisu fii cinda muslimna waa qisatu abi qataada abu qataada radi allahu tacaala canhu yaa isaguna nin sidaas oo kale oo gaala oo geesi ahayoo muslimiinta aad u dhibay fii qaswati xunayn ayuu wuxuu sharad ku qaaday inuu ninkaa muslimiinta ka reebo markaasuu ninkii oo haabbuu ka raadsaday ninkii buu marka seef kaga dhuftay halkaas muxua tunkaa uu kaga dhuftay ninkii baa sidii ku dhintay markaasuu nebigu sal lla alay sl markuu dagaalkii dhammaaday buu wuxuu yidhi qofkii qof dilay ee markhaati u haysta salabkiisa isagaad salabkuna marka waxaa la yidhaha wuxuu qofku uu qaba ee uu xidhan yahay dharka iyo muxuu ahayey faraska uu fuushanaya ku dagaalamaye iyo hubka iyo waxyaalahaas ayaa la yidhaha iyo wax lacag oo jeebasha ugu jirtay aan toosta kaasaa salab la yidhaha markaasuu nabigu sala alla alay slam sidaas yidhi oo ninkii nin dilay ee haysta markhaati haysta wuxuu leeyahay salabkiisuu leeyahay markaasuu abu qataada kacayo markaasuu wuxuu yidhi ninkaas inaan dilay yaa iigu marag furaaya nin baa yidhi waa runtii yaa rasuulallah ninkaa isagaa dilay salabkiisiina anigaa furtaye iga raaligeliyo ha ii daayo abubakar baa marka hadlay oo yidhi wallahi inaan lagaaga raaligelinayna lagu daynaynayna si muxua nin geesiyahoo haliya rasuulkiisa ka dagaalamayaad ninkuu dilay furanaysaayo markaasaad leedahay haliiga ha la ii daayo lagu dayn maayo si markaasuu nabigana sal sl waa runtii si marka abu qataada radiallahu tacaala canhu yaa wuxuu dhihi jiray beer baan ku iibsaday ninkii maalinta waxaa ka fursadayoo maal aan islaamnimada ku kasbaday maalkii iigu horreeyey buu ahaa markaasna salaamata bn alakan isaguna sidoo kale weeya nin jaasuus aha iyo uu dilay salabkiisi isaguu siiyey saasuu xukumi jiray marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam ninkii gaal dila gaalkaas wuxuu haysto qoryihiisa iyo dharkiisa iyo haddii lacag laga helo iyo waxaas marka isagaa iska lahoo haniimada jiishka loo qaybinaya kuma jiro inta gaarbisabisagalay xadiidkanuna marka waa saxiix alirwaayo saxiix abi daawuudba waa ku sheegay sheekh alalbani wacan cabdiraxmaan bni cawfin radi allahu tacaala canhu fii qisati qatli abi jahl abu jahl dilkiisa qisadiisiibuu wuxuu ku yidhi fabtadaraahu bisayfayhimaa qisadu waxay ahayd dagaalkii badri markii laysu soo saftay yuu wuxuu yidhi cabdiraxmaan radi allahu tacaala canhu hareerahan iska fiiriyeyoo markaasaa waxaan arkay anuu ku kala dhex jiray laba wiilood aad u daayaroo ansaareed markaasaa waxaan jeclaystay inaan labadan tada nin laba ninoo ka xoog roon muxuhayna ku kala dhex jiri lahaa oo dagaalka wax ka taraya markaasaa anigoo tafkiirkaygiiba ku jira yaa midkii midigta iga joogay qanjarubto markaasu wuxuu yidhi adeer abujahl ma taqaana basano maxaad ku faraysa kolkaasu waxaan maqlay inuu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam dhibi jirayoo waxaan nadar ku galay haddaan indhaha ka qaado in midkaya uuna u dhinto mooyaane inaana ka hadhin kii kale isaguna sidoo kale yeelay oo sidii isaguna ugu jawaabay markaasaaba marka ku diirsaday nimankaona isl wallahi laba nino waxaabad ku kala dhex jirtaa geesiyaal kolkii sidaa ay yidhaaheen baan arkay bul marka abujahl oo aad mooda orbaar qabahoo raggii kala horayo kala hagaajinayo sabka hagaajinayo markaasaan waxay idhi haadaa saaxibukum aladii tas'alaani canhu wagkaa ninka aad su-aalaysay isla markaa hadalkii sidaa u sheegay baa sida laba gorgor oo kale ay isku sii daayeen markaasay dileen marka wuxuu yihi faibtadaraahu bisayfayhimaa waxay ugu tartameen oo ku boobeen labadoodii sayfood oo midkoodbaa muxuu ahay cikrima ibni abi jahl oo kolkaa mushrig ahaayo radia allahu tacala canhu abihi kolkaa daafacayay ayaa seef garabka kaga dhuftay oo intaas gacantaasoo dhan gooyey oo gacanta ka dabalalmata meel isna uu ku dagaalamayay markaas xataa qatalaahgii ay ka dileen uma insarafa ilaa rasuuli illahi sal l sl rasuulka alla ayay usoo gadoomeen oo u tageen fa akhbaraahu way uga warrameen inay abujahl dileen markaasuu midkood walba yidhi anaa dilay anaa dilay faqaala ayukumaa qatalahu kiineebaa dilay hal masaxtumaa sayfaykumaa labadiinnii sayfood ma masa ma tirtirtaan qaala allaa qaala fa nadara fiihimaa labadii sayfood buu fiiriyey aahaarta ku taal iyo waxaasuu fiirinaya faqaala kilaakumaa qatalah labadiinniba waa disheen faqadaa bisalabihi salabkiisiibuu wuxuu u xukumay limucaadi bni camr bni ljamuux ka kalena mucaawid baa la dhihi jiray laba ninoo walaalo ahaaye mucaadi bni camr bn jamuux kakale isaguna mucaawid maaha walaalkiisa se mucaawid ibni cafraam ah aadu kollay laba ninoo lawila dhanyaro ansaareed bay ahaayeen muttafaqun caleyh marka kaa wuxuu ugu xukumay kaasuu wuxuu ku arkay seeftiisa waxa ku yaalla inuu kantada kale ka weyn yahay oo muxuaha kan dhiiga ku yaalla iyo masalan waxyaala sidaasah yuu ku arkay marka ninkii sidaasoo kale oo laba nin ay dilaan ka qayb galaan kooda ugu nabarrawaaweyn kaasaa marka la siinaya salafkiisa muttafaqun caleyh wacan makxuul makxuul ibn اljdac waa nin taabiciya ana nabiya sal ly slam نصب المنجنيق على أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ku wuxuu ku qurtamiyo yani uu ku xidho ku rakibay oo ugu talagalay inuu ku gano manjaniid reer daa'if daa'if waxay ahayd dagaalkeedu markii xunayn ay dhammaatay haraagii dagaaladii xunayn ka soo hadhay iyo dadkii jabay iyo ay daa'if isku urursadeen ayuu nebigu sala allau alay slam uga daba tegay oo markii xisaab uu ku sameeyey goortii dambena markii uu ka yimid iyagoo aan weli xisaabkoodii aan aan la qabsanin magaaladoodii marka magaalada intii xisaabka lagu hayay buu nebigu sal ly slam manjaniiq ku rakibay kuma seefidin manjaniiqna marka waxaa weeye shay beriga loogu isticmaali jiray sida madfacyada hadda ay tahay oo kale oo xusuunta iyo guryaha dadagiyo lagu dumin jiray oo waa meel la dhisay oo kafad dhagxan waaweyn iyo waxaa lagu rida lahoo meel xadhig oo lasoo jiido marka haddana lasii daayo wurka lasii daayo meeshii lagu qiyaasay ay dhagxantii waaweyneed ku dhacayaan oo wixii dad ay ku dhacaanna ay laynayaan wixii gurya-ana iyo waxaasna ay jebinayaan sidaasuu marka yeelay buu leha nebigu sala allau alay wasalam rawaahu abu daawuudda fi lmaraasiil abu daawuudba maraasiishiisa ku wariyey waa waa rijaaluhu hiqaat laakiin isaalkaasa ku jira de waa musal wa wasalahu lcuqayliy biisnaadin daciifin can caliyin radi allahu tacaala canhu alcuqayli ayaa kitaabkiisa ducafaa la yidhaaho ayuu isaguna ku sheegay isagoo mutasil ahoo cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ka warinayo sidoo kale isaguna abu daawud tirmidi ayaa isna wariyey can thawrin thawr ibn yaziid buu isna ka wariyay isagoo mucdal ah saddex marka riwaayadood baa jirta oo riwaayada mursalada unbaa ugu roon oo mursalku muxuaha ninkaas makxuulatiisa ah wankarahu lwsaaciyu waa marka xadiidku daciif weeyaan xadiidku daciif weeyaan oo saddexdiisa riwaayada daciif weeyaan manjaniiqdaas marka shuqulkeedu ma sugna ayb marka kolley waxaa weeyaan gaaladu waxay ku dagaalamaan hub mudamir ah oo halaagaya hadday ku dagaalamaan naabaalmi iyo qanaabil darri iyo sawaariq oo qaaraadka isaga gudubta iyo waxyaalaha hadday ku dagaalamaan iyagana waa lagula dagaalamayaa ma ahayna muslimiinta iyagu inay halaagaan muslimiintuna ay u naxariistaan ayb wa can anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya sal lay slam dakala makkata wacalaa ra'sihi lmikfar falama nazacahu jaaءahu rajulu faqala ibnu khaطli mutacalliqun biasaari اlkacba faqala اqtuluuhu mutafaqu calayhi nebigu sal ly slam markuu maka galay sanadkii uu qabsaday wuxuu galay isagoo madaxiisa miqfar uu gashan yahay miqfar iyo quuda iyo bayada intaba waa la yidhaahaayo waa koofiyadda birta ahee la gashado madaxa la gashada ee dagaalka hubka la ysaga dhigo oo sida tii ay maaragtay booliiska mudaaharaadka kala kaxeeye iyo kuwan muxuaha saaciqada la yidhaha ama commandoska la yidhaaha iyo wayaalkaasu kuwa gashadaan oo kala ah marka kol hadduu taa gashanaana macnaheedu waxaa weeye inaanu muxrim ahayn muxrim inaanu ahayn ilan dagaalku usoo talagalay mooyaane uma imaanin cumro iyo xajtoona uma imaanin sidaasna macnaheedu waxaa weye qof alla qofkii maka soo gala oo dhanba inuu ixraam kusoo galay waxba waajib kuma ah gaar ahaan dadka ku dhadhow ee kusoo noqnoqda ee si ahlu jidda iyo ahlu daa'if iyo oo kale oo lagaba yaabo inuu ka shaqeeyo muxuu ahaye ama uu degan yahay oo aad u imaanayo iyo dadka badeecada keena iyo magaalooyinka ku dhadhow ka keena iyo waxba daruuri kuma aho waajib kuma aha markaas kolkii uu nebigu sala allau alay waslam intuu dagaalkii dhammaaday uu iska bixiyey bahalkii isagaa nufarkii iska bixiyey yaa waxaa loo sheegay ninka ibna khatal la dhihi jiray kacbada daahiyaheedu haystaa oo kacbadu magan galay marka ibnu khatalkaasuna wuxuu ahaa dhowr nin oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam markuu maka ammaan gelinayay uu iyaga ka soo reebo oo yidhi iyaga qofkii akaayib ha dilo markaas kacbaduuna ku dhuntay ninkaas kacbadu daaheedu qabsaday oo kacbadu magan galay marka saxaabadii ridwaan ullahi calayhim waxay ogaayeen marka in maxaa beytka alla qofkii magan gala in la badbaadin jiray bay ogaayeen marka ninkankadu rasuulkuna amar buu ku bixiyey in la dilo calayhi isalaatu wassalaam isaguna kacbadii buu magan galay marka kacbada magangelinteedu ma u noqonaysaa mid ammaana u noqonaysaayo dilkiisu xaaraan ma noqona markaasa nabiga kusoo noqda aleyh isalaatu wasalaam ay u sheegeen markaasuu yidhi dila waa la dilay marka waa marka sidaas macnaheedu waxaa weeye qofka dil mutay qisaas iyo maxaa xad iyo wixii lamida mutay ee xaramka soo magan gala xaramku kama ridaayo dilkii kama ridaayo laakiin xaramka laguma dilaayo kaasoo kale wuxuu leeday xad iyo qisaas iyo mooyaane hadduu dagaal daraaddi uu yahay xaramka laguma dilaayo sida jumhuurulmuslimiin ay qabaan waxaa looga bixinayaa xaramka khaarijkiisa ayaa lagu dilaya qaarna waxay leeyihiin waaba lagu dilaya hadda waa xuduudiiay ku ofiyaanoo muxuu ahay meesha masjid alxaraamka galbeedkiisa ee ay suldaan jirtay miisaanku ku eli jiray halkaasa qisaasti iyo xuduud iyo ku fulin jiray ma aqaana hadda inay tawsacdantada dambe gaadhay ee meesha ay baaba'dayeen kale ma laga bedelay وعn سعيid بن جubayr رضي الله taعalى عnه سعيid بن جubayr الأسدي الwaalbi mwlaahm waa nin taabiciyo min talaamiid ibn cabaas ka mida radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi anna rasul lah sal ly slam qatala yowma badrin alaaatan sabraa saddex nin buu maalintii bedri uu dilay sabr sabr yani iyagoo garbaduuban qofka isagoo garbaduuban la dilay ee qoorta laga jaro ee dagaal aan ku dhimanin kaasaa la yidhaha qutila sabra saddexdaa ninna waxay ahaayeen sida ay riwaayaddu sheegayso cuqbatu bna abi mucayd iyo muxuu ahaa tucaymatu bni cadiy iyo kii kale muxuu ahaa nadr bn alxaaris saddexdaasay ahaayeen siday riwaayadu sheegayso saddexdaasay ahaayeen ayb riwaayada abu daawuud yidhi waxay dhahaysaa mucim ibn cadiy bay dhahaysaa laakiin mucim ma ahe waxa weeye waa walaalkii tucayma ayb akhrajahu abu daawuuda fi lmaraasil warijaaluhu hiqaat rijaaluhu hiqaat yuu leehay waxaana wasliya isaguna muxuu ahay ibn abi shayba wاطabaraani fi lawsat can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma marka laba riwaayaa jirta oo riwaayada abu daawuud oo maraasiishiisa uu ku wariyey iyo riwaayada ibn abi shayba iyo طabaraani ay wariyeen oo ibn cabaas ay ka wariyeen riwaayada ibn cabaas ee iyada mutasilada ah waxaa ku jira nin la yidhaha cabdullahi ibn xamaad ibn numayr waana majhuul ninkaasu marka xadiidku waa daciif labada riwaayood xadiidku daciif weeyaan oo midna waa irsaalkaasay daciif ku tahay midna waxay ku tahay ninkaasaa ku jira majhuulka waxaa sidaasna sheegay alhaytami fii majmaci zawaaid laakiin ninkan kale la yidhaaho cuqbatu bna abi mucayd saddexdaa nin midkooda cuqbatu bna abi mucayd ninka la yidhaahaa dilkiisu isaga maxaa dagaalkii badri markii laga soo noqday dhexda lagu dilay kaasu waa saxiixo isagu riwaayo saxiixo gaar ah buu leeyahay labadaa nin ee kalese iyaga wax riwaayo oo saxiixo ku soo aroortay ma jirto xadiidkuna markaa wuxuu tusinayaa qofka asiirka ah qafaalka ee dagaalkii lagu qabtay in haddii muxuu ahay imaamku uu maslaxo ka gartay in la dilaayo waxa loo dilayna wuxuu ahaa ninkaasu nin aad iyo aad u adabdaranoo cadaawada nebiga sal lla alay slm aad ugu dheer buu ahaayo wuxuu ahaa ninkii rasuulka sala alla alay slam sujuudsan markii maka la joogay madheerta dhabarka ka saari jiray ayuu ahaa xadiidkii ibni mascuud uu sheegay ninkaasuu ahaa ninkaasna markuu calaa caleyh uu yidhi man lisibiyati ya maxamed yaa carruurtii uhadhiya haddaad disho yuu wuxuu yidhi lahum nnaar marka muxuu ahay sibyatu naar baa carruurtiisiiyo lagu magacaabi jiray goortii dambe wiilkiisii alwaliid ibni cuqbana radi allahu tacaala canhu waa ninkaan soo maray buu ahaaye xagga muxaashe shurbu khamrigaan kusoo maray isagoo amiir ah khamrada cabay ee masjidka mixraabkiisa ku mantagi jiray muxuu ahayey la jeedlay buu ahaa marka ninka asiirka haddii oo laga garto muxua maslaxo looga garto waa la dili karaa laakiin waaqic ahaan nebigu sal ly slam ninkaa waxaan ahayn oo asiir ah oo uu dilay oo la og yahay xaalkiisa ma jiro labadaa nin ee riwaayada kula jirana ma sugnaa arrinkooda ma sugnaa ninkii kale abucazat aljumaxi la dhihi jireen isaguna sidaasoo kale waa riwaayadiisu inuu dilay nebiga sal sl markii dagaalkii uxud laga soo noqday isna waxaa weeyaan waa daciif كان أما بنو النظير بنو قريظة نج- بنو قريظة layntoodii lix boqol ilaa toddoba boqol raggoodii ka mida la laayay iyadu taasu ma ahayn dadka eh, maxaa dad dagaal ugu qaqabtay ma ahayn oo asral xarbi kuwa la yidhaaho ma ayna ahayne sida maaragtay ay curfigankada hadda loo yaqaano waxaa lagu sheega dadka lagu sheego inay ahayn dad muwaatiniin ah oo khiyaana cudma khiyaana cudmaa sameeyey iyaga oo dagaal waddankoodii oo ku jira cadowgii gacansiiyay ahaayeen leannahu iyagu waxay ka mid ahaayeen waqtiga isaga ah muxuaha dadkii raciyada ah ee rasuulka sala lla alay slam xukumaya madiina deganaa ee heshiiska muxuahay lagu caddeeyey arrintaas heshiiskii la kala qortay cadowgii kusoo duulay bayna gacansiiyeen oo waqtiga la dagaalgaleen markaana waa la qaqabtay kolkii la qaqabtayna maxkamad baa la saaray maxkamadda qaadiga xukumaayana oo sacd ibnu mucaad ahna radi allahu tacaala canhu iyagaa qabsaday oo yidhi ninkaasu aan naxkumo ninkaasu wuxuu nagu xukumaa na lagu fuliyo tiyun baana marka lagu fuliyo وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين برجل إيه؟ min almushrikiin baa yaqaan waa isku mid macanaa wuxuu ku furtay nebigu sal kusoo furtay laba nin oo muslimiin ah oo gaaladu ahaystay ana gaalada aqfaal u ahaa iyo wuxuu kusoo furtay nin mushrik aha uu qabtay oo ninkii hasha hasha maxaa alcadbaam yahda mise alqaswa laga furan laga qaadan jiray ah akhrajahu atirmidiyu wa sacahu wa asluhu cinda muslim waana saxiix xadiidkanu وعن صخر بن بن العيلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجالهم موثقون ولكنه ضعيف ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود حديثنا معاني سوحوية هدي دكو هدي سوى إسلامان maalkooda iyo dhiigoodaba waa xifdisanayaan taasu marka hadday tahay qabla alqabdi calayhim intaan lala dagaalamin een gacanta lagu dhigin hadday tahay waa sax laakiin bacda alqabdi maay haddii marka kolkii ay soo islaamaan kolkii gacanta lagu dhigay dabadeed kolkaa maalkoodii ma yeelanayaan maalka isagoo milkii u noqday gacanta muslimiinta uu galay kaasoo maxaa bay noqonayaan ninkii hadda xadiidkan xadiidkii ka horreeyay ku jiray ee labada nina muslimiinta lagu soo furtay naftiisa kolkii lasoo qabtay dabadeed ayuu wuxuu ku andacon jiray oo dhihi jiray maxaa muslim baana markaasuu nebigu wuxuu ku dhahay sala allahu alayh wasalam haddii aad hadalkaa dhihi lahayd adigu oo xorriyadaada haystaa wa anta tamliku nafsa laqad aflaxta kula alfalax haddaan intaan lagu qabana horteed aad dhihi lahayd muslim baana hawaada shaadan lahayd waa dibaani lahayd laakiin hadda anaga gacanta noogu jirta marka kaas oo kale marka waxaa suurowda inuu munaafiq yahay ku gabanayo oo kale oo maalkiisa horta ba loomaba celinaya haddii la doono waa laga haysan karaa laakiin markaas dhiiggiisase waxba waa inaan isaga lagu tegdiri marka gaaladii baa niman muslimiina lagaga soo furtay oo islaamnimada ninkaas uu ku andacooday isagoo gacanta ku jira lagama aqbalin amaa kii soo islaamay kolkii la sii daayay sidii umaamat bn utaal radi allahu tacala canhu kusoo maray xaggii qusligiiyaa kusoo maray iyo iyaga markaas ahayn khalaas waa kee laga aqbalay iyagu xorriyadeedu kolkay qaateen ee la sii daayay bay soo noqdeen soo sida wacan jubayr bni mطcim radi allahu tacala canhu ana nabiya sal ly slam qaala fii asaaraa badrin kuwii badri lagu qaqabtay ee fidaha lagu qadaray buu wuxuu ka yidhi low kaana almuطcimu bna cadiyin xayan uma kallamanii fi haؤulaaءi natna lataraktuhum lahu muttafaqun calayhi hadduu mudcim ibni cadiy nool yahay waa jubayrkan kada aabbihi weeyaan jubayrna marka kolkaa mushrik buu ahaaye wuxuu u yimid dad qaraabadiisa hol la haystay fidahoodii buu u yimid oo waa kii xagga aan ku soo maray suuratu watuur nabiga sal ly slam maqribka ku aqriyay inuu maqlay siduu ku ta'afuray barka markaasuu wuxuu yii nabiga sal ly slam wuxuu yidhi hadduu mudcim ibni cadiy noolaan lahaa waa jubayrkan aabbihi weeyaan oo igula hadli lahaa kuwan kada qurhmoon qurhanka ah natna yani waa kuwa waxa qurhmoon baan yaa la yidhaha natin waa usii dayn lahaa waa usii dayn lahaa marka ninkaas mudcim ibn cadiy wuxuu ahaa ninkii nebiga sal ly slam kolkii rixladii daa'if uu aaday ee gaaladii mus- ay u diideen quraysh inuu ku soo noqdo maka muxaa ammaanka siiye ee muxuu ammaankiisa ku soo galay buu ahaa marka nebiguna sal ly slam abaalgudka ayuu aad iyo aada u badin jirayoo wuxuu ugu abaalgudi lahaa hadduu intuu noolya usoo orgeeyo nimankaan iisii daa u yidhaaho inuu usii dayn lahaa waa ninkii muxua shacaabkii nebiga sal l sl xasaan aha kole ku tahay wuu ammaanay ninkaas la yidhaaho mudcimun hadiyo waa kii dhihi jiray walow ana majdan akhlada dahra waaxida min annaasi abqaa majduhu dahra muطcimaa rawaahu albukhaari marka saas macnaheedu waxaa dadka asrada ah imaamka khiyaar u leh sida maslax